إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإحsaan إlى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa oo dersigeennii boqol afartan iyo sideed oo nooga bilaabanaya aayadda koowaada min suurati nuur qaala allahu tabaaraka wa tacaala bismi اllaahi الرaxmaani الraxiim suuratun haadihi midaanu suuratun waa suurad suuraddaasoo ansalnaahaa aan soo dejinnay oo wa faradnaahaa aan waajib yeelnay wa ansalnaa waan soo dejinnay fiihaa suuradda dhexdeeda aayaatin aayado aayadahaasoo bayinaatin cadcad lacallakum tadakkaruuna likay tadakkaruuna inaad waansantaan darteedaan u soo dejinnay azaaniyatu gabadha zaanigadda ah iyo wazaani ninka zaaniga ah fajliduu jeedla kulla waaxidin mid kasta waaxidkoo minhumaa labadooda ka mid ah mi'ata jaldatin boqol jeedal jeedla walaa ta'khudkum yaysan idin qaban bihimaa labadooda xaalo ay ku sugan tahay ra'fatu naxariis fii diinillaahi ilaahay diinkiisa yaysan idinku qaban in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumaysan billaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe walyashhad ha xaadireen cadaabahumaa ciqaabkooda daa'ifatun koox kooxdaasoo minalmu'miniina mu'miniinta ka mid ah suuratu nuur waa suura madaniya waa qur-aankii ku soo degay madiina bacda hijrati nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxay ka hadlaydaa macaanidii ay ka hadli jireen suwarka madaniga ah oo waxa weeyaan u badan axkaam xalaal iyo xaaraam xuduud ayadoo masaa'ilka caqadigana aysan ka marnayn inay ka hadlayso bismi illaahi araxmaani araxiim suuratun anzalnaahaa suuratun waa qabar mubtadaa loo soo qadarin haadihi midaanu suuratun waa suurad suuraddaasoo ansalnaahaa aan soo dejinnay tan waa suurad aan soo dejinnay waxaana la ogsoonyaha qur-aanka dhan waa suwar alla soo dejiyey arrintaas waxay yidhaahdeen mufasiriintu sida xaafid ibnu kasiir iyo qayrkiisba fiihi tanbiihun cala alictinaac waxay tusaydaa dadaal iyo ictinaac gaar ah in suuraddan la siiyo ayadoon diidaynoon anfinayn in suwarkii kaleba alla soo dejiyey haddana suuraddan si gaar ah in waxa weeyaan dadaal gooniya loo siiyo waana hab mudan tahayoo suuraddan waxay koobsatay axkaan aad u badan iyo aadaab aad u badan oon qofka muslimka iyo qoyska muslimkaa midna ka maarmin suuratun waa suurad suuraddaasoo ansalnaahaa aan soo dejinnay oo wa faradnaahaa aan waajib yeelnay faradnaa laba qira'a lagu aqriyey takfiif iyo tashdiid faradnaa oo takfiif ah iyo tashdiid oo afaradnaa marka mufasiriintu qaar badan waxay dhahdaan waaba isku macno mujaahid oo kale wuxuu yidhi faradnaaha macnaheedu waxay tahay bayanna alxalaala waalxaraam waalamra waalnahya waalxuduuda faradnaaha macnaheedu waxa weeyuu yidhi waa caddaynay suuraddan oo waxaan ku caddaynay xalaal iyo xaraam waxaan ku caddaynay oo amar ilaah uu bixinayo iyo nahyi wax layska reebayo waxaan ku caddaynay xuduud imaamulbukhaarina wuxuu yidhi faradnaahaa macnaheedu waxa weeyaan faradnaa owjabnaa calaykum wa calaa man bacdakum faradnaa waan waajib yeelnay calaykum dushiinna wa calaa man bacdakum iyo dadka idinka dambeeyaba wa faradnaahaa suuraddan waa waajib yeelnay idinkaan idinku waajib yeelnay markaas joogoo mukhadabiinta ah oo qur-aanku la hadlaa iyo cidda idinka dambaydo imaa doonta ilaa qiyaami saaca ayaan ku waajib yeelnay oo macnaheedu waxa weeyaan awjabnaa maa fiiha min alaxkaam waxaan waajib yeelnay waxa suuraddaas ku sugan ee axkaam ah qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi waansalnaa waan soo dejinnay fiihaa suuraddaas dhexdeeda aayaatin aayadaan ku soo dejinnay aayadahaasoo bayinaatin cadcad aayada cadcad oo waadixaad oo macnaha ay sheegayaan ay cad yihiin ayaan ku soo dejinnay waxaana loo soo dejiyey lacallakum tadakaruuna likay tadakaruuna inaad waansantaan ood ku waana qaadataan axkaamtii ayaaba bilaabatay ilaah wuxuu idhi subxaana azaaniyatu gabadha zaanigadahu sinaysata iyo wazaanii ninka sinaysta fajliduu jeedla kulla waaxidin mid kasta waaxidkoo minhumaa labadooda ka mid ah mi'ata jaldatin boqol jeedal jeedla walaa ta'khudkum yaysan inin qaban bihimaa labadooda xaalay ku sugan tahay ra'fatun naxariis fii diinillaahi ilaahay diinkiisana ayaysan idinkugu qaban fii diinillaahi fii xukmillaahi yaa loola jeedaa xukunka alleh yaysan naxariis idinkugu qabanoo ha uga naxariisanina in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwii rumaysan billaahi allah iyo walyowmi maalinka alaakhiri dambe zinadii xukunkeedii ayaa lagu bilaabay zinadu waa shay aad u khabiif ah oo aad u liita welidaa sidaas daraaddeeda islaamku zinada ayada ka sokay ayuu wuxuu xarimay asbaabo tiro badan oo gaarsiinaya dhammaan asbaabihii gaarsii lahay oo dhan u xarimay maadaama zinadu ay tahay dhaqan aad u foolxun oo aad u xaaraan ah oo fasaad badan oo ummadaha baabi'iya islaamku wuxuu xarimay iska daa ayadii daatadeedii ee xataa waxyaalaha asbaabaha ah oo gaarsiinayuu xarimay wuxuu xarimay islaamku in loo dhowaadaba walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wa saaa sabiilan waxa weeyaan zinada ha u dhowaanina waa arrin folxun waana xumaaday xagga waddo ahaan markaasa asbaabihii gaarsiinaya oo dhan ayuu islaamku xarimay war noo imaan doontaa indhihii in lagu fiiriyo oo ninkii gabadhii ajnabiga ka aheed uu fiiriyo ayaa ilaahay xarimay oo layska reebay وqل للمؤمiنiiنa yغضوا مiن أbصاaرiهiم ويحفظوا فuruuجaهuم وqل للمؤمiنaaتi yغضضna مiن أbصاaرiهiنa ويحفظna فuruuجahuna waxa iسلاamkii reebay inay isfiiriyaan labada أجنabiga kale ahe xayla wax walbaba halkaasay ka bilaabanayaan waxa iسلاamkii reebay inay isla safraan oo gabadhiyo maxrimkeedii la soxquus ay safarto waxa iسلاamkii reebay nin iyo gabar أجنabi kale ah meel aan qof kale arkaynin inay isla joogaan oo khalwo isla sameeyaan laa yakhluwanna rajulun biimra'atin ilaa macahaa duu maxram islaamkii taasuu reebay islaamkii wuxuu reebay oo zinabo ku tilmaamay waxa weeyaan inay istaabtaan oo kale inay istaabtaan in qof dumaroo ajnabi kale ah oo xadiidka bukhaari muslim nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi al caynaani zinaahuma nadar labadaan indhood waa zinaystaan zinahooduna waa fiirinta in lagu fiiriyo qof ajnabi kaa aad ku fiirido waludunaani zinaahuma alistimaac labada dhegood waa zinaystaan zinahooduna waa maxay waa in lagu dhegaysto zine wax ku saabsan walisaanu zinaahu lkalaam carabku waa zinaystaa zinihiisu waa in looga hadlo wax zina ku saabsan walyaddu zinaaha albadshu gacanta way zinaysataa zinadeedu waa taabashu haddaad taabato qof dumara ajnabi kaa ah ama gabadhii nin islaamid ajnabi kaa ay taabato nuuc zinahay ku dhaceen nuuc zinaa ayay ku dhaceen warijlu zinaaha alkhudaa lugtu way sinaysataa zinaheedu waa tilaabada iyo socodka loogu socdo waalqalbu yahwaa wayatamanaa qalbigana waa jeclaysiga iyo hidtamaniga uu tamaninaa wa yusadiqu daalika alfarju ow yukadibhu kadibna zinadii u weyneed ayaa farjigu u rumeeyaa ama ku beeniyaa marka waa arrin khabiif ah oo qofka muuminkaa waxa weeyaan sifaaddiisa aan ahayn oo sifaatu cibaadiraxmaan ka mid ma ahan bal ilaahi weyna uu ku ballanqaaday inay cadaab kulul iyo waadi jahannama ku yaalla ay kala kulmayaan dadka la yimaada oo darsigeenna xalay ku jirta walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq walaa yasnuun ma zinaystaan cibaaduraxmaan zinada marka sifaadda dadka xunxun oo khubatadaa weeye waana dhaqan aad u xun cuquubooyin adduunka soo degdegana weliba waa leeyahy bal nabigu wuxuu sheegay inuusan muumin ahayn qofka zinaysana laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mu'min qofka zaaniga ma sinaysto marka uu sinaysanaya isagoo muumin ah iimaanka waa laga siibaa markaas iimaan laawo weeye markaas uu sinaysanayo ee isagoo iimaankii ku jira zinadiina ku dhici maa iimaankii waa laga siibin markaasuu dallad camal noqonuu dul istaagin ta laga siibo marka waa arrin aad u khatar ah waa camal aad u khabiia oo xun sidaas daraaddeeda ayaa asbaabihii keenayoo dhan la xarim asbaabihii keenayoo dhan ayaa la xarima asbaabihii keenayoo dhan ayaa la xarima ilah wuxuu uhi subxaana azaniyatu wazanii fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda qofka zinaystay boqol jeedal ku dhifta rag iyo dumarba marka qofka zinaystay aayaddan waxay caddaynayda xukunkiisa oo ah xadka uu leeyahay xadka uu leeyahay haddaba qofka zinaystay laba un kama marna laba kama marna laba unbuu mid noqonaa inuu yahay qof bikaara ah qofkaasu rag iyo dumar wuxuu raba ha ahaado macnaha waxaan ula jeedaa qof aan guur xalaala soo marin oon ku galmoon inuu yahay inuu u yahay qof garoob ah oo aan ula jeedo waxa weeyaan qof guur xalaala soo maray isagoo baaliq ahoo caaqil ah waxa weeyaan oo ku galmooday weliba isagoo baaliq caaqil hor ah inuu guur xalaala soo maray oo ku galmooday labadaas weeye marka qofka aan guur soo marin xalaala oo aan ku galmoona zina ku dhaca bikra la yidhaahdo ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado boqol jeedal ayuu leeyahy boqol jeedal uu leeyahay fii kitaabiyillaahi yuu ku leeyahoo aayaddaanaa caddayday sunnaduna waxay caddayday hal sano oo musaafiriina in loogu darayo hal sano oo musaafiriina xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra wa min xadiidi zayd ibni khaalid aljuhani xadiidkaasaa caddaynaya nabiga sala allahu calayh wasalam inuu yidhi xukunkiisu waxa weeyaan in lagu dhifto boqol jeedal iyo hal sanoo masaafiriin ahoo beledkii uu joogayoo u dhashay laga masaafiriyo beledkii uu deganaa ee la geeyo meel kaloo ka fog oo safar la dhihi karo halkaas in la geeyo oo waxa weye intaasna waa loogu dari marka qur-aankuna wuxuu caddeeyey boqol jeedal sunnaduna waxay caddayday hal sano oo musaafiriin hal sano musaafiriin waa qofkii aan guur xalaala soo marin hadduu qofku guur xalaala soo maray oo waxa weeyaan asagoo qaangaar ah oo caaqil ah oo xor ah guur xalaal ahoo saxiix ah lagu uu guursaday uuna ku galmooday kadib zina ay ka dhacdo markaas guurkii xalaasha ha ku sugnaado ha u joogo reerkii amase yuu u joogi mid ku raba ha ahaado hadduu ku dhaco muxsanaa la yidhahda zanig muxsanaha la yidhaahdaa markaas xukunkiisa qur-aankuna waa caddeeyey sunnaduna waa caddayday qur-aanka caddeeyey waa aayad waxa weeyaan mansuuqatu tilaawo ah laakiin xukunkeedu muxkam yahay tilaawadeedii waa la nasakay laakiin xukunkeediiya muxkam ah ibnu xibbaan iyo xaakim iyo qayrkooda wariyeen bayhaqiya ka mid ah xadiis sanadkiisu uu xasan yahay waxaa sugan inay waxa weeyaan suuratulaxsaab ka mid aheed aayad ah washaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albatata nakaalan min allaahi wallahu casiizun xakiim waxa weeyaan aayaddaas waxay ka mid aheed horena waan u soo sheegnay suuratulaxsaab markaan maraynay aayad suuratulaxsaab ka mid ahay aheed suuratulaxsaab aaday u dheera suuratulbaqaray la ekeed laakiin in badan waa la nasakay tilaawatan wa xukmanba laakiin aayaddaas waxay ka mid tahay aayaadka la nasakay tilaawo ahaan xukunkiina baaqi yahay xukunkiina uu baaqi yahay idan marka waxa weeyaan qofkii rag iyo dumar midku raba ha ahaado isagoo guur xalaala soo maray kadib sinayste waa in dhagax nafta looga jaraa waa in dhagax nafta looga jaraa waana siduu yidhi cumar bnu lkhadaab radia allaahu tacaala canhu xadiiska bukhaari iyo muslim iyo qayrkoodba ay wariyeen ta maalin khudbeeyey oo wuxuu ku yidhi ayuhannaas fa ina allaha bacaa muxamadan bilxaq ilaahay nebi muxamed uu soo diro xaq la soo diray waanzala calayhi lkitaab kitaabkaana alla waa ku soo dejiyey fa kaana fii maa anzala calayhi aayatu rajul waxaa ka mid ahaa qur-aankii ilaahay nabiga ku soo dejiyey aayadda in dhagax wax lagu dilo ka hadlayda dhagax in wax lagu dilo aayadda ka hadlayda wuxuu yidhi cumar bnu lkhadaab fa qara'naahaa aayaddaas waan akrinay wa wacaynaahaa waan xifdinay warajama rasuululaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay dhagax waa ku dilay dad badanuu ku dilay maacisuu ku dilay qaamidyadii ku dilay labadii yahuuduu ku dilay dad badanuu ku dilay rasuulku sala allahu calayh wasalam wa rajamnaa bacdahu annana bacdigiisaan dhagax ku dilnay dad oo macnaha annana bacdigiisaan ku dilnay maxay faa'iideyneen ila xukunku nabigu ku sugnaanahay waxay faa'iideyneen mansuuq maahan xukunku in xukunkii baaqi yahay uu kutusa nebi maxamed ka gadaal annagaa ku dilnay dhagaxuu yidhi cumar ibnu khadaab fa akhshaa an yaduula binnaasi zamaanu waxaan ka cabsanayaa wuri dadka in waktigu ku dheeraado an yaquula qaa'ilun oo qof yidhaahdo laa najidu aayata rajmi fii kitaabillaah ka heli mayno aayad sheegayda dhagax in wax lagu dilo kitaabka alleh fayadiluu bitarki fariidatin qad anzalaha allaahu oo dadku baadiyoobaan ka tegid ay ka tageen waajib allah soo dejiyey subxaanah wa tacaala ay dadku ku baadiyoobaan markaasuu yidhi farajmu fii kitaab illaah dhagax in wax lagu dilaa kitaabka allay ku sugan tahay xaqun calaa man zanaa waxay xaq ku tahay ku sugan tahay waxa weeyaan qofkii sinaysta idaa axsana oo hadduu guur xalaala soo maroo ku galmooday markaas weeye ee mid walba sinaysa maaha min arijaali wanisaai rag iyo dumarba xukunkaas oo u siman yihiin waa goorma saddex shayuu sheegay cumar bnu khadaab oo ay ku sugnaato xukunka zinada idaa qaamat ilbayina haddii markhaati ay istaagto wuu yidhi cumar ibnu khadaab markhaati waa noo imaan doonaaha waa afar nin oo muslimiin ah oo baaliqiin oo qaangaad ah oo caaqiliin ah oo caadiliin ah waa afar saddex ma la yeelayo saddex sheekh hadda isku waafaqda ayagaaba la garaacaaba oy kii afraad waayaan ka war waa afar nin oo baaliqiin oo qaangaar ah oo caaqiliin ah oo xor ah oo caadiliin ah kuwaas weeye marka wuxuu dhaha hadday markhaati ay istaagto awil xablu ama uur uur hadduu sugnaado gabadhiyo nin lahayn aa uur yeelatay shubhana sheega mid day shubha sheegato waa gooni oy tidhaahdo iyadoo ordayda timaado war waa ninaa i kufsaday hadday tidhaahdo waxa weeyaan kadib uurku soo baxo hadde waxa weeyaan tudrau xuduudu bishubahaat shubahaadka xuduudda xuduudda shubahaadka waa lagu difaaca waxaa la leeyahy war waa dhici karta waa dhici karta soo ma jeedid laakiin say u joogtay uura iska yeelan ma ujeedid wax shubhaana sheegan maydo waxa weeye waa ku sugnaanay xadiidkan saxiixaana waa ku sugan yahay waana sida madhabka maalikiyada uu yahay waa sida riwaayad imaam axmed ay tahay waa siduu ku tegey alcallaama abulcabaas taqyudiin waa sida uu ku tegey callaamat ibnulqayim iyo ayma kale laakiin jumhuurtu ma qabaan in uurka uu ku sugnaana oo waxay leeyihin shubha la weynma waxaa dhici karta inuu kufsaday waxaa dhici karta idoo hurdayda la gaaday waxaa dhici karta waxaa dhici karta ileen waxbay unuga laakiin haddee xadiiska haabitkay ku suganta xadiid haabita halkan yaalla marka waa sifada labaad sifada saddexaad waxay tahay awil ictiraaf waana midii nabigu ku rajmiyey tani ahayd waxa weyaan qofku inuu asagu qirto isagu inuu qirto oo si cad weliba maahan sarbeeb iyo hadal laga fahmi karo iyo si sariixa inuu yidhaha waa zinaystay anugu oo weliba arrin si sariixa oon wax kale aqbali karin ugu qirto marka noocaas weeye marka xadiidkaas bukhaari iyo muslim qayrkiis ku sugan ayuu ku cad yahay inay aayad qur-aan oo alla soo dejiyey tahay dhagax in wax lagu dilaa diididda la dilaa la diidaana waxa weeyaan oo la yidhaahdo dhagax in wax lagu dilaa waa xayawaannimo iyo waa waxa weya bahalnimo iyo waa kufri sariixa oo inkirid ilahay kitaabkiisa la inkiraa wey waa inkirid sunnadii nebi maxamed la inkiraa waa inkirid diinul islaam la inkiraa waxa weeyaan waa mas'ale ijmaaca oo culammada muslimiinta wax inkiray aan la ogeyn ilaa koox yar oo khawaarijta ka mida maahane waxaasuna ijmaaca ma kharariyaano ictibaar male mana la tirsado marka labadooda sidaasay xukunka u kala leeyihiin waxaa jira ma layskugu darayaa qofka muxsanka ah dhagax ku dilidda iyo boqolka jeedal mase boqolka jeedal waxaa gooni la-ah qofka bikrada ah dhagax ku diliddana waxaa gooni la-ah muxsanka waa mas'ala khilaafiya caliy bnu abi daalib iyo aymo kaleeto waxaa ka sugan in ay yidhaahdeen waa layskugu daraa oo cali wuxuu samay jiray haddii qofka isagoo muxsan ah uu zina la yimaado inta marka hore boqol jeedal ku dhifto uu kadib dhagaxa ku dili jiray qamiisoo kaleetuuba sameeyey uunta boqol jeedal ku jirtu jimcadiina dhagax lagu dilay cali bnu abi daalib taasaa ka sugan aymo kalena ay ku raaceen laakiin jamaahiiru ahlicilmi oo shaaficiyada agarkoodu ka mid yihiin waxay mareen in xadiidka sheegaya in layskugu daro qofka muxsankaa dhagax in lagu dilo boqol jeedana lagu dhifto xadiidkaas in la nasaqay waxay leeyihiin waxaa tusa in la nasaqay nabiga sala allahu calayhi wasalam markii ilaa marka labada daliil laysku nasaqa kow horta shardi waxa ah in la jamci waayo laba waxaa kaloo shardi ah in taariikhda la ogaado labadaa shardiay leeyihiin labada daliil marka laysku nasaqayo taariikhda waa la ogaya oo xadiidka sheegaya dhagax ku dilidda iyo rajimka waxa weeyaan suuratu nisaa insha allah noogu imaan doonaahe kow daliil soo dega ee sheega qofka muxsanka xukunkiisa xadiidka ugu horreeyu ahaa xadiidka cibaada laakiin kuwaan way ka dambeeyeen oo xadiidkii maacis dilkiisa oo nabigu dhagaxa ku dilay khaamidiyada dhagaxa nabiga uu ku dilay labadii yahuudda ahaa dhammaan kuwaas waana ka dambeeyeen nabigana ma jeedlin nabigana boqol jeedal kuma dhifan ee dhammaan waxa weeyaan dhagax ayuu ku dilay marka waxay yidhaahdeen axaadiidtaas oo xadiidka maacis iyo kan khaamidiyada iyo kii labada yahuudeed kuwaasaa waxay tusayaan in la nasaqay boqolkii jeedal in laga nasaqaan raba boqolkii jeedal in laga nasaqay qofka muxsanka ah qofka muxsanka in laga nasaqay boqolkii jeedal taasaa tusayda yidhahdeen hal mar nabigu iskuguma darin hal mar nabigu iskuguma darin sala allahu calayh wasalam asaniyatu gabadha zinaysata iyo wasaanii ninka zinaysta fajliduu jeedla kulla waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida micata jalda boqol jeedal aayaddu waa caam cumuumkuna wuxuu ka imaanaa azanii asha ku jirtaa mawsuulaa waxa weeyaan mawsuulaadkuna waxay ka mid yihiin min alfaadi alcumuum marka qof kasta oo zinaysta waxa weeyaan ha lagu dhifto boqol jeedal laba goor ayaa takhsiis galay aayadda marka laba gooroo takhsiis galay mid waa midkaan sheegnay oo qofku hadduu zaanig muxsana yahay waxa weyan asaga dhagaxaa lagu dilaya dhagaxaa lagu dilayaa washaykhu washaykatu idaa zanayaa farjumuuhuma albatatana kaana min allah taasaa khasistay mar kaleetana takhsiis kale aayadda galay oo dad kaleon boqol jeeda lagu dhifaynaa jira waxay tahay qofka addoonkaa gabadha addoonta ah waa laga khasiso waxaa khasisay aayadda suuratu nisaa oo rabulcaalamiin uu yidhi fain atayna bifaaxishatin facalayhinna nisfu maa cala lmuxsanaat addoommadii dumarkii oo addoommada ahaa hadday la yimaadaan zino waxaa dushooda ah gabadha hortaa inta dusheedaa barkeeda marka waxa wayan gabadhii hortaa maxaa dusheeda ah boqol soo ma ahan barkeeda addoonta lagu dhifana aayaddaasaa si sariixa u khasistay ninka addoonka ahna aayadda asna waa soo gelayaao waxay yidhaahdeen ma qiyaasa oo addoontaa looga qiyaasana mase waxa weeyaan waa cadamulfaariq cadamulfaariquu ku soo gelaa sababtoo ah cillada oo cillatu tashdiiri ilxad cillada keenayda xadka in la kala daro waxa weeyaan waa addoonnimada waa riqiga idan marka waxa weeyaan addoonka iyo addoonta waa isku mid hadday addoon sinaysato iyo hadduu addoon sinaysto labadaba konton kontonaa lagu dhifanaa ayaga marka aayadda labadaas goor ayaa la khasisay walaa taahudkum yaysan inin qabanin bihimaa labadooda xaalay ku sugan tahay ra'fatun wax naxariis a fii diinilaahi diinka alle oo xukunka alle loola jeedo yaysan inin qaban maxaa loola jeedaa laba macno ayuu keenay xaafidku macnaha koobaad waxa weeyaan yaa naxariisu inin qaban waxaa loola jeedaa laa tarxamuuhuma laa tarjumuuhuma maahanada ey laa eyna way ka maqanta nusqadan oo waxa weeyaan daaru dayba laa tarjumuhuna waa la dhigaa waa qalade laa tarxamuuhuma wey ey macnuhu waxa weya laa tarxamuuhumaa watar'afuu bihimaa fii sharci illaah waxaa loola jeedaa ha uga naxariisanina ilaahay xadkiisa inaad ka oofidaan ha uga naxariisanina marka shayga layska reebayaa waxay tahay naxariis oo qofka xaakimkaa ku xambaarta calaa tarki ilxad xadki inuu ka tago marka ha uga naxariisanina inaad xadkii ka oofidaan saas weeye sidaas weeyaan waa macno macno kaleeto oo waxay tahay macnaha labaadna waxay tahay xadka markaad oofinaydaan waxa weeyaan xad yar oon qofkii ka sajrinan xumaanta ha ka dhiganin labadaas macno wey marka labada macno waa saxiix labada macnoba waa sawaab macnaha koobaad waxay tahay ha uga naxariisanina waxa weeyaan xadka inaad ka oofidaan ee xadka ka oofiye waa sidaas weeye ha uga naxariisanina waana macnaha ibnu jariiru dabarina uu doortay ha uga naxariisanina ha uga naxariisanina marka xadka laba ayaa loo kala qaadaa inuu gaaro xaakimka iyo inuusan gaarin hadduu xaakimka gaaro waa in la oofiyaa dee wa kale male waana sida uu mujaahid yidhi iqaamat alxuduud idaa ruficat ila suldaan fatuqaamu walaa tucdam mar haddii waxa weyan xuduudda la gaarsiiyo suldaanka waa in la oogo waxa weyan lama lagama tegi karo sidaas waxa weyan saciid ibnu jubayr laftirkiisa ayaa laga wariyey cadaa ibnu abi rabaax sidaas wey xadiidkana sidaasbu ku soo arooray oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam tacaafu alxuduud fii maa baynakum isku dhaafa dhexdiinna xuduudda laakiin famaa balaqanii min xaddin faqad wajaba uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam wixii aniga isoo gaara ee xad ah waa waajibay kaas waa la fulina laakiin intuusan gaarin qaadiga xadka waa la iska dhaafi kara waa laga gaabsan kara waa la iska gaabsan karaa waana xadiidka abu daawuud ayuu ku sugan yahay xadiidkaas bacdu ahlicilmina waa qawiyeeyun xasan ayay ka dhigeen xasan ayay ka dhigeen laakiin mar haddii uu gaaro xadku imaamka ama qaadiga oo uu sugnaado kadib lama cafi karo cafi waa uga dhammaad waa in la oogo ummaddu barako u yahay dhulku barako u yahay fasaadku hor istaag u yahay waana siduu nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam laxadun yuqaamu fi lardi khayrun liahliha min an yumdaruu arbaciina sabaaxan hal xad oo lagu oogo dhulka korkiisa ayaa uga qayr badan dhulkaas dadka deggan afartan subax in roob da-ayo maxaa yeelay afartan subax oo roob da-ayo haddaan alla barako gelin waxaa dhacdaba in lagu halaagsamo laakiin xadka la oogo waxaa ka imaana barakaadka cirku inuu soo daato dhulkana barakaadku ka soo baxaan idan marka waa in mar hadduu qaadiga gaaro aan la joojin xadka oo qaadiga hadduu xadku gaaro ma ma cadfi karo mana day karo laakiin ummaddu dhexdeeda inay isan gaarsiin waa ku dadaali karaan mar hadduu gaaro xataa lagama shafiici karo waa xaaraan in qaadiga loo tago la shafeeco la yidhaahdo waxa weeyaan iska daayo qofkan maantay ka xumaatay waa idabdaro wey mana la ogola mana la ogola walaa taakudkum bihimaa ra'fatun fii diin illah taas waa macno macnaha labaadna waa midkaan sheegno ah xadka sidii habbooneed inaad u oofidaan ha uga naxariisanina oo waxaa la rabaa xadku inuu noqdo xad wax xanuujiya xad wax xanuujiya oo qofkaan xumaantii uga joogsadaa la rabaa xad wax xanuujiya oo qofkaanu xumaantii uga joogsado sidaas ayaa la rabaa oo waa maxay boqolka jeedal horta waxaa la rabaa jeedal weyn inuusan ahayn jeedal yaarna uusan ahayn mid dhexdhexaada uu yahay fuqaadaga waxay yadheen mid cusubna waa inuusan ahayn mid duugana ahayn jeedal dhexdhexa waa inuu yahay tan labaad waxa weeyaan wax oo meydana waa inuusan ahayn qofkuna inta gacanta la taago waa inaan qofka jirkiisa lagu jarjarin ee maxaa la rabaa ayadoon kilkishiisa aysan muuqayn qofka garaacaya inuu xoogaa ku xanuujiya la rabaa haween halkaas dii wax la geliyana waa inaysan muuqan kilkishaas inay muuqato lama ogolo oo uu saas inuu iskula taaga maya weligaas saas daraaddeed dhiig inuu ka keeno lama ogolo oo uu korki qofka jeexjeex qofka korkiisa inuu jeexjeex lama ogolo inuu xanuujiyana waa la rabaa oo hadduusan xanuun keenin macno yeelan ma kii arkaa wuxuu leeyahay armasaatana xagka la sheegaya markaasuu iska sii socaa marka waa taas lama ogola waa inuu xanuunsadaa korkoo dhan loo qaybiya oo meelaha khatartaana madaxa iyo waa inaan lagu dhifan korka kale waa in looga dhiftaa korka kale waa in looga dhiftaa boqolka jeedan isagoon waxa weeyaan qofka kilkishiisa aysan muuqaynoo waxa weeyaan uusan isla taagin gacanta nabarkuna uu nabar u xanuujinayaya jirka inuu jeexjeexo dhiig ka daadiyo maya lama ogola oo inuu xanuujiya laga rabaa meesha ilaah wuxuu idhi subxaana in kuntum hadaatiin tuuminuuna kuwa rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe yacni fafcalu daalika sameeya arrinka laydin amray jawaabkii iska maxduufa oo jawaabkii horay waxaa tusaya walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaahi in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir waliyashad ha xaadireen cadaabahumaa cadaabkooda daa'ifatun kooxdaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a cadaabka waxaa loola jeeda ciqaab marka xadka la oofinayo oo imaamku oofinayo xadka imaamka oofiya ama qofku asagu wakiisho labadaasa oofiyaan ee qof walba iskama oofi karo marka xadka la oofinayo waa inay meeshaas ka soo qayb galaan koox muminiinta ka mid a koox mu'miniinta ka mid a arrintaas waxa weeyaan xumaanta zinadaa hor istaaggeeda wax weyn ayay ka taraysaa wax weyn ayay ka taraysaa sababtoo ah xanuunkii korkaa haatana ka xanuun badan tan waxaa ku sugan taqriic wa tawbiikh wa fadiixa taasaa ku sugan waa qalbi dil waxaa ku sugan fadiixa waxa weeye inta soo istaagaan oo la yidhahdo hebela xadka laga oofinaa oo lagu oofiyo ummadda hortooda qofkaas waa la garana berri marka ma dhacayda meel ummadda muslimka oo ka tasha inta soo istaaga uu yidhaha anigana haddee way kanaan oo bal tal ahaanna saasaan joogo wax ka dhegaysa male gabaru soo dano wax siinaa male waa qofkaasu qof khatar ku dhacay wey nolosha dhan ciriiriya gelayda idan qofka xataa garaacidda waxaa uga xanuun badan waxa weeyaan meeshaas maxfalka ah ummaddu iskugu timid oo xadka looga oofinayo marka dadka arrintaas markaas ka hor aan ku dhicin markay arkaan dhibaatada qofkaas ku dhacday dhibaatada qofkaas ku dhacday markay arkaan way ka joogayeen dhibaatada qofkaas ku dhacday ujeeddadii loo jideeyey xagkana waxay ahayd xumaantan in lagu joojiyo in lagu joojiyo marka wax weynay ka tarayda daa'ifa marka waa inay ka qayb gashaa daa'ifadaas waa in nisaa mujaahid wuxuu yidhi nin iyo ilaa kun ay noqon karta hal nin hadduu ka qayb galo khalaas wey waana sida waxa weyn imaam axmed uu ku tegey waana sida ibnu jariir dabari uu doortay cabdaahi ibn abi rabax wuxuu yidhi labo laba ugu yar labo daa'ifa la yidhi laba ugu yar zuhri wuxuu yidhi saddex iyo wixii ka badan saddex imaamu maalik imaamu shaafici iyo qayrkoodna waxay yidhaahdeen afara ugu yar sababtoo ah markhaati zine afara ugu yar arrintaadana waa arrin axkaamtii zinada ka mid ah afara ugu yar marka ugu yaraan afar qof waa inay ka soo qayb gasho afar qof idan marka waa muhiim maadaama ilaah yidhi kooxa ka qayb gasho in koox muminiinu ka qayb gasho waa muhiim marka aimada tiri hal mid oo ugu yar waxay leeyiin daaifa way ku dhacdaa hal qofa carabi luqa carabiya daaifa wain daaifataani min almuminiina iqtataluu haddii laba qofoo muslim isdisho axkaamtaas ayadaas waa soo geli walaa shak wain daaifataani ana leeyi marka waxay leeyihiin daaifadu halka qof way ku dhacdaa way ku dhacdaa marka waa in aan la qarin ee koox muminiinta ka midu ay ka qayb gasho taasuna wax weyn ayay ka taraydaa waxa weeyaan joojinta zinada iyo fasaadka ummadda laga joojiyo wax weyn ayay ka taraydaa qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi azanii ninka zinays azanii ninka zaaniga ah laa yankixu ma guursado ilaa zaaniyatan zaanigad maahane aw mushrikatan ama gabar mushrikada maahane wazaaniyatu gabadha zaanigadana laa yankixuhaa ma guursado ilaa zaani nin zaaniga maahane ow mushrikun ama mid gaala maahane wa xurima waa la xaaraamtinimeeyey daalika guurka zaanigiinta calalmuminiina laga xaaraamtinimeeyey aayadan wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidi adwaa bayaan hiya min ascabi alaayaati taxqiiqan qur-aankoo dhan aayadaha ku jira waa aayadda ugu adag xagga macnaha sidaasuu yii haddii la yidhaha hadda waa iska laqab ahaan lagama hadlayo laqab ahaan suuratulmaa-iday ku jirta aayadda ugu adag laakiin aayaddan waxa weeyaan macnaheeda hadii la yidhaahdo ha la taxqiijiyo waa aayadda ugu adag macnaha adilada soo aroortay ayaa aad waxa weeyaan aad moodaa xagga daahirka aqwaasha mufasiriinta saxaabada marka la fiiriyo inay isdiidayaan ayaad moodaa macnaha jumhuurtaan maraynaa marka hore bal oo cabdullahi ibni cabbaasna uu maray nikaaxa aayadda ku jira waxaa loola jeedaa wuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas wadci galmoosha loola jeedaa loolama jeedo waxa weeyaan caqdi caqdu nikaax loolama jeedo ee waxa weeye nikaaxa lafdu nikaaxa aayadda ku jira waxaa loola jeedaa galmoosho ama wadci macnaheedu marka sidaanay noqona waana fududaane markaas azanii ninka zaaniga ah laa yankixu kama sinaysto oo uma galmoodo ilaa zaaniyatan gabar zaanigad ah oo waxa weeyaan khabiisad ah oo aan dhowrsayn maahane oo sinadiisa iyo xumaantiisa qof kale kuma waafaqo ow mushrikatan ama mid mushrikad ah oon sinadaba aaminsanayn inay xaaraanta ninka zaaniga ah waxaa dantiisa ku waafaqa oo zinada ku waafaqa waxa weeyaan laba qof midkood zaanigad kale oo khabiisad ah oo waxa weeyaan daciiful iimaan ah oo xumaanta aan ka dhowrsayn iyo kaafirad aan aaminsanayn zinada inay xaramta wa zaaniyatu gabadha zaanigadana laa yankixuhaa kama sinaysto oo zinada kuma waafaqo ilaa zaanin mid kaloo zaaniga maahane oo khabiis ah oon xumaanta ka dhowrsayn aw mushrikun ama gaal aan aaminsanayn zinadu inay xaaraam tahay wa xurima waa la xaaraamtinimeeyey daalika zinada yankixudaad u celin masdarkeeda zinada waa la xarimay calalmuminiina muminiinta laga xarimay aayaddu marka waxay noqonaydaa waxa weeye macno fudud oo ah ninka zaaniga ah wuxuu zinada ka zinaysta o zinadiisa ku waafaqa laba qof bis qof gabar cafiifadu kuma waafaqdo oo muslimaad ah ee laba qof bisaa ku waafaqa gabar kaleo zaanigeed ah sidiisoo kalea amase kaafirad aan rumaysnaynba xaaraamnimada zinada gabadha zaanigadana zinada waxaa ku waafaqa nin zaaniga oo khabiif ah amase gaal aan zinada xaaraamnimadeeda aaminsanayn zinadana muminiinta waa laga xarim dii marka sidaas la yidhaah aayaddu ka hadli maydo gabarh sinaysatay nin dhowrsano ma guursan karaa gabarh dhowrsanse nin zaaniga ma ku xihan karaa aayaddu kama hadlaydo markaas kama hadlaydo aayaddu ka hadlayma markaas waana macnaha jamaahiiru ahlicilmi ay mareen macno wey macnahaas waa mid cabdulaahi bni cabaasna sanad saxiixay uga sugantahay sidoo xaafidku yidhi mujaahid sidoo kale cikrima waa taabici saciid ibnu jubayr curwata ibnu zubayr dexaaq madcuul iyo qayrkoodba waana sida uu doortay ibnu jariir dabari maxamedulamiin shinqiidi laftirkiisu macnahaasu mar macnahaasu mar wuxuuna yidhi aayad kasta qur-aanka bayaankiisa waxaa ka mid a iyo cajaa'ibtiisa aayad haddii laba qowl culummadu ka yidhaahdaan aayadda gudaheeda waxaa laga helaa qariina oo labada qowl mid ka mida tusayda inaysan saxiix ahayn qur-aanka bayaankiisay ka mid tahay hadday culummadu laba qowl iskugu khilaafaan aayad qur-aanka bayaankiisa iyo cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ah isla aayaddaa waxaa ku jira qariino ama calaamad tusayda labada qowl mid ka mid inuusan sawaab ahayn aayaddan qariina ku jirtuy oo tusayda waxa weeyaan laa yankixu inaan loola jeedin caqdigii ee loola jeedo wadcigii oo waa maxay waa lafdulmushrik waa mushrika lafdigaasaa qariina ah sababtoo ah haddii aayadda lagu fasiro caqdi macno faasid ah oo ijmaac ay tahay inuu faasid yaha ka soo bixi oo waa maxay baa tidhaahdo azaani ninka zaaniga ah laa yankixu ma guursado ilaa zaaniyatan ayuu guursadaa ow mushrikata ama mushrikan waxay noqonayeen ninka zaaniga ah ma guursan karo xalaal uma ahan inuu guursado ilaa laba qof aa ku xidhanta labadaas waxay yihiin gabarh kaloo zaanigaad ah ama gabarh mushrikad waxaana ijmaaca gabarh mushrikad ah nin muslim oo zaaniga kuma xidhanto nin muslim ah oo zaanig ah gabarh mushrikadu kuma xidhanto kuma xidhanto qur-aanku si sariixu u caddeeyey arrintaas walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna uu ilaahiyo ha guursanina gabdhaha mushrikaadka ah ilaa ay rumeeyaan alle iyo rasuul marka macnaha saajkasa tan kaleetatan waa sidoo kale wazaaniyatu gabadha zaanigadda ah haddaad tidhaa laa yankixa ma guursan karo laguma xiri karo ilaa zaani nin zaanigaha lagu nikaaxi karaa ow mushrikun mushriga lagu nikaaxi karaa haddaad saas tidhaahdo macna faasidaa soo baxa sababtoo ah gabadha muslimadda ee zaanigadda ah nin mushrika kuma xihanto ma ku xidhanto laa hunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna gabdhaha mu'minaadkaah xalaal uma ahan ragga gaaladaa ragga gaaladahona xalaal uma ahan gabdhahan soo ma jeedi marka macnahaasa soo baxa marka qariinadaasa ka sarfinay idan macnahaas jamaahiirta ayaa waxa weeyaan aayadda ishkaalkeedu ku yaraa kara wa xurima waa la xarimay marka daalika waa inaad tiraa zinada laakiin macnahaas jamaahiirta waxaa ishkaalgelinaa sabab nusuulka aayadda iyo axaadiis kale taasa ishkaal weynkeena wuxuu yahay sabab nusuulka aayadda ku soo arooray oo ku sugan wuxuu yahay waxaa jiri jiray nin oo xoog lahoo muslimiinta ka mid ah oo inta ka taga madiine oo maka taga muslimiinta mustadcafiintaa soo qaada nin muslimoo mustadcafa oo xirxiran uu la ballama habeen madoobu galaa mako markuu maka galo habeen madoob meeshaasu meeshiisa ugu tegaa waa soo qaada dhabarku ku soo qaada markaasu madiine geyna shan boqoloo kilomitru ku qaada garabka ku geyna nin saasahaa jiray nin saasahaa jiray marka magaalada madiinena waxaa jirtay gabar zaanigad ah oo canaaq la dhihi jiray gabar zaanigada ninkana waxaa la yidhaahdaa marhad ibnu abi marhad marka marhad ibnu abi marhad wuxuu yidhi magaalada maka ayaan galay magaalada makaan tagay marka habeen waxay ahayd dayaxehe guri derbigiisa derbiga hooskii aan isku qarin anoo hooskii derbiga ku gambana ayaa wuxuu yidhi gabar oo horay aan saaxiib u ahayn oo zaanigaad ah oo la yidhaahda canaaq a i aragtay waa ay oqootay markaasay tiri marhad ma marhadaa ninka meesha ku gambana markaasaan idhi yidhi waa marhad markaasay tidhi yidhi marxaban wa ahlan soo dhowow soo dhowow markaasay tidhi fabit cindana leyla caawa annagaad nala seexanayda ay tii markaasaan idhi yidhi yaa canaaq xarama allahu zina canaaqay ilaahay zina waa xarim zinadii alla waa xaaraantinimeeyey aan idin yidhi bis waa xanaaqday markaasay ciid ku kicday gaaladii o dhan markaasay tidhi yaa ahla alkhiyaam hada rajulu yaxmilu asraakum war ninkaanaa qaadaayo dadki idinka xirnaa war ninkaa qaadayo idinka guraya maxaabiistiinnii wuxuu yidhi sideed nin ay cayrsatay waa cararay buur la dhihi jiray khandama ayaan galayu god aan ka helay godkiiyaan galayu markaasay inta godka yimaadeen ay korkii yimaadeen ay korkay inta istaageen ay ku kaasheen kaafidii ay ugu soo daaday iiman arkayaan ilaaha iga indhatiray ilaaha iga indhatiray khalaas waa iga laabteen markay laabteen ama laabtay kaasaan magaalada inta soo galaan ninkii aan rabay inaan qaadaan dusha soo saar nin aad u culus u ahaaye wuxuu yidhi cabbaar markaan idkirka gaadhsiiyey aan xarkihii ka furay markaasaan idhi war hedhe waa culus tahay ii kaalmeen oo macnaa cabbaar soco cabbaar soco saan u waday u waday madiinaan geeyi rasuulkaan u tegey markaasaan idhi yidhi ankaxu canaaqa rasuulkii allow gabadha canaaq laydhaa ma guursadaa gabarh la yaqaan oo zaanigada wey oo gabdhaha calan kalahoo guryaha calan ay ku xihan jireen hortiisa si loo garto gabadhaas inay ta gabadh jirkeeda gadato marka ma guursadaa aan idhi rasuulku waa iga aamusay yu xataa nazalat ilaahay soo degtay azani laa yankixu ilaa zaaniyatan azani laa yankixu ilaa zaaniyatan ow mushrikatan wazaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin oo mushrik wa xurima dalik cala lmuminiin macnaheeda marka rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi marsadow ilaahay sidaanu yidhi falaa tankixa ha guursan macnaheeda marka sariix waxay ku noqonee waxa weeyaan aayaddu inay ku soo degtay gabar zaanigada guurkeedoo la diidaayo waxayna tahay qaacidada usuulu fiqiga ah sababun sababu nusuul qaci dukhuul sababu nusuulka aayadu ku soo degto ama sababul wuruudka xadiid ku soo aroora waa qaci dukhuul qaci dukhuul waxaa loola jeedaa waa la hubaa xukunka aayaddaas inuu xukunkan soo gelayo waa qaci maahan xataa daniya waa masale marka aad u adag marka waana si waxa weeyaan masala waxa weeyaan jamaahiirul usuuliyiin ay mareen sababul wuruud oo sababu nuzuul haddii xadiidu yahay sabab wuruud a leedahay aayad hadday tahana waa sababu nuzuul sababu nuzuul waa qadci dukhuul kow aayadda xukunka koowaada soo gelaya waa ayada shaki male se uma jeedin idan marka aayaddu waxay ku soo degtay nafyin ay anfinaydo waxa weeyaan zaaniga guursashadeed xadiidka waxa weya imaam tirmidi ayaa wariyey xasan ayuu ka dhigay waana xadiid haabit oo xasan ah sidoo kale abu daawud iyo nisaa iyo qaybkoodna waa wariyeen waxaa kaleeto sii xoojinaya xadiidka camar ibnu shucayb ayaa sii xoojinaya camar ibnu shucayb can saciid almaqburi can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yankixu zaani lmajluud zaaniga la jeedlay ma guursado ilaa milahu qof asaga lamida zaanigad kaloo la jeedbu guursan kara soo ma jeedi xadiikaasna waa xadii saxiixa abu daawuud ayaa sunankiisa ku soo saaray waana xadii saxiixa waana xadiis saxiixa waxaa kaloo sii xoojinaya waxaa nabiga ka sugan sida xadiidka cabdullahi bn mascuud sida nasaa-i qayrkiis bay wariyeen nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam alaaatun laa yadkhuluuna aljanna saddex jannada ilaahay ma galaan ma galaan walaa yanduru allaahu ilayhim yowma alqiyaama maalinka qiyaamahana ilaahay ma fiiriyo alcaaqu liwaalidayn kan koobaad waa qofka labadiisa waalid caasi waalideynka ku ah qofka labadiisa waalid labadii waalid ee dhashay caasi waalideyn ku ah jannada ilaahay ma galo ee naartu iska leey naartu iska leey carruurka caasi waalideynka kan labaadna walmar'atu almutarajila yacni almutashabbihatu birijaal islaamta ragga isku ekaysidaa jannada alle ma gasho naartay leedahay waxa weeyaan waa nacallaqabto waa malcuunad waxa weyan sida gabdhaha surweelka gashada ee waxa weyan sida caadigii surweel iyo shaati caadigi yandara waxaa ah wax ilaahay munkar uu cirib gooyey in dib soomaaliya mar kale uga soo bilowday waa arrin nasiib dara ya nasiib dara weeye wax aad looga murgo runtii waqti hore gabdhaha soomaalida intooda iskoolaadka dhigataa surweelkaasay siteen dulligaasaa lagu noolaa soo ma jeedi bifadli illaahi wa ixsaanihi dacwadii iyo diinta alle oo faaftay waa lagu maral ay ka noqotay soomaaliya wax hariis ah oon la arki karin oon dhiciba karinba ay u qaateen dadku soo ma jeedid laakiin maanta muqdishoay dhex taaganta ayadoo surwaal leh soo ma jeedid ayadoo surwaal leh waa nacallaqabto naarta allayna leedahay tan saddexaadna nabigu wuxuu uhi waa dayuus qofka saddexaadee jannada alle aan gelayn waa dayuuska dayuuska dayuuska waa qiiralaawaha waa ninka aan qiiranada lahayn ninka aan qiiroon weeye nabigu wuxuu yidhi waalaatatu laa yanduru llaahu ilayhim saddex ilaahay ma fiiriyo yowma alqiyaama alcaaqu liwaalidayhi qofka labadii waalidee dhashay caasiga ku ah ilaahay naxariis kuma fiiriyo alcaaqu liwaalidayhi wa mudminu lkhamri iyo qofka cabidda qamrada daa'ima wlmanaan bimaa acdaa iyo qofka dadka ugu abaalsheegta wuxuu siiyey xadiikuna waa xadii saxiixa sooma jeedid dayuuskana waxaa la yidhaahdaa qofka ehelkiisa xumaanta ku qiran wadayuus aladii yuqiru calaa ahlihi alkhubha waa qofka ehelkiisa xumaanta uga raalliga noqdo islaamtiisiiuu zina ku og yahay nin islaameed ajnabi ka ah u soo galaa waa khabiif waa dayuus rag waxaa jira xataa fiiri ayagu khubasada ahoo niman islaamada ajnabiga soo raaca waa saaxiibadiis markuu yimaado wuxuu leeya salaan waa saaxiibada nimankaas isageeba zinadii amra gabadhi kawar isageeba zinadii amra waa dayuusiin weeye jannada ilahay geli maayaan gabadhiisii uu asagu dhalay ayaa nin islaamyado ajnabi ka ah gacanta ku dhega waa ujeeda ama la faraka ciyaaraya ama qol la gelaya ama way raacday soo ma jeedid waa dayuus ninka raalliga uga dayuusna jannada ilaahay ma galo marka xadiidkaas qaabka loogu daliishana waxay tahay gabar la yaqaan ee zina lagu yaqaan ninka guursada isagio dhowrsan waa dayuus wa kadaalika gabar dhowrsan ee akhlaaqideeda la yaqaan nin zaaniga wax way in la siiyana waa lamid soo ma jeedid aabbaha siinayaa dayuusa soo ma jeedid adiladaasoo dhan waxay tusaydaa in waxa weeyaan nin zaaniga aan la sii karin gabar dhowrsan aan nin dhowrsanna gabar zaanigada aan la sii karin waana qowlka imaam axmed uu maray oo ah xalaal uma ahan kumana xidhantaba haddaysan toobad keenin waxa weeyaan ninka zaaniga ah gabar dhowrsan maba lagu nikaaxi karo maba ku nikaaxsataba maba ku nikaaxsato sidaasuu maray imaam axmed maba ku maba ansaxayo caqdigu mar hadduu ninku dhowrsan yahay gabadhu hadday zaaniga tahay ma xirmayo nikaax hadday gabadhu dhowrsantao ninku zaanig yahayna caqdigu ma xirmayo sidaasuu maray imaam axmed jamaahiirtana waa khilaaf idan sida uu yidhi maxamed amiinu shinqiidi aayaddu waa min ascabi alaayaati fi taxqiiq laakiin dariiqada ugu dhow wuxuu yidhi maxamed amiinu shinqiidi waxay tahay in la yidhaahdo sidii taqiyudiin abulcabaas ibnu taymiya muqadimatu tafsiirka uu ku sheegay waxaa bannaan xamlu lmushtaraki calaa macnayayhi ow macaaniih lafdiga carabiga ah laba macno oo u sinsiina labadii isku mar in loo isticmaalo isku mar aayaddana dariiqadaas la marsiiyo dariiqadaas markii la marsiiyo marka sidaana soo baxayda fiiri marka azaani ninka zaaniga ah laa yankixu kama zinaysto mana guursado ilaa zaaniyatan maahan marka fiiri marka laga hadlayo zinada waxa weeyaan waa caddahay markaas oo labadii macnobaa la marsiina oo waxaa la leeyahay azaani ninka zaaniga ah laa yankixu kama zinaysto ilaa zaaniyatan gabar zaanigada maahane oo mushrikatan zaanigad oo waxawy sidiisoo kale xumaantaan ka dhowrsanayn iyo kaafirad waxa weeyaan aan xaaraamnimada zinadaba aaminsanayn mana guursado oo kuma nikaaxsami karto waxa weeyaan ilaa zaanigad maahane marka waxaa la leeyahay marka zaanigada markaas zaanigada kaliyaha lagu fasirayo xagga nikaax ee macnaha mushrikada zinadii waxaa lou taagan yahay zinadii ee caqdigii uma taagna caqdigii markaas uma taagna adu waa macno iska xooga adag wazaaniyatu gabadha zaanigadana laa yankixa ma nikaaxsado maba ku xirmaydo zinadana kuma waafaqo ilaa zaanin zaanin maahane ow mushriku mushrik maahane wa xurima waa la xarimay daalika zinada iyo caqdiga labadaba marka ku ishaa daalika zinadiina waa la xarimay zaanig aan toobad keenin in la guursadana waa la xarimay cala almuminiin macnahaasuu ugu dabamariyey maxamed bin amiiru shinqiidi adwaa lbayaan fii iidaaxi lqur'aani bilqur'aan marka calaa kulli xaal wax fudud maaha culimmada yidhaahdeen culimmada yidhaahdeen gabar zaanigeed ah way ku xidhantaa nin cafiif ah amase gabar cafiifadaho dhowrsano nin zaaniga waa ku xidhantaa xadiis ay deliishadeen xadiidkaasna ayma badanaa daciifiyey xadiidkaas waa xadiidka dhahaya ninaa nabiga u yimi sal allahu caleyh wasalam markaasuu wuxuu ku yidhi rasuulka allow ina cindi imra'a aniga agtayda islaanaa joogto islaanaan qabaa macnaha hiya axabu naas ilaya dadka ayadaan ugu jecla wa hiya laa tamnacu yadda laamisa nin gacanta u soo taagana gacantiisa iskama celin markaasaa nabigu yidhi dalliqha fur markaasuu yidhi laa sabra lii canha kama sabri karo naftaydaa raace qaala nabigu wuxuu yidhi istamtic bihaa iskaga raaxayso iska hayso daadan ka sabri karin xadiikaasi darishada nasaa iyo qayrkiisba wariyeen oo waxay dhahdeen in nikaax ansaxaya waa kaasaa nabigu markuu ninkii ka sabri waayey waa un laga fiican yahay maahane markuu ka sabri waayey iska haysuy shay hataa hadduusan ansaxayna nabigu haysa ma dhehen laakiin xadiidka imaamu nasaa-i oo wariyey wuxuu yidhi hayru haabit wax sugan maahan imaam axmedna waa munkar wey ibnuljawsina mawduucaadkuba ku darayba laakiin hadda aimo kaloo saxiixiyana waa jiraan waa xadiis khilaaf badana ka jira aimada saxiixiyey dhahayana qof zaaniga oon toobad keenin qof cafiifa ma guursan karo waxay uga jawaabeen waxay yidhaahdeen sida xaafis ibnu kaiir jawaabta waa kane jawaabo badanay baxsheen laakiin jawaabta ugu saxiixsan waxay tahay markuu leeyahay laa taruddu yadda laamisin uu lama jeedo gabadhaan hadday sinaysataho waxa weeyaan qof walbaaba ka sinaystaa ee wuxuu ula jeedaa dabeicaddeedu waa saas hadda ka horse kama dhicin dabeicaddeedu waa saas ee qof gabar uu ku og yahay oo aan waxa weye intaasoo qof uu ku og yahay ma dhihe nabigu iska hayso ee waxay tahay dabeecaddeedu waa saas marka waa ka cabsaa wey waa ka cabsana markii uu yidhi kama sabri karo haysuu yidhi sababtoo ah waxa weeyaan ninkan inaan naftiisii aysan sabri karin waa shay muxaqaq ah gabadhan zinada looga cabsana waa shay waxa weeyaan mutawaham ah shay marka muxaqaqa looga tegi maa shay mutawaham sidaasuu nabigu yidhi u hayso ee ma ahayn waa muxaqaq inay gabadhu sinaysato sidaasaa looga jawaabay calaa kulli xaal waxa weeyaan adilada caamka marka la fiiriyo gabar cafiifad ahee dhowrsan nin zaaniga in la siiya wax wanaagsan maaha nin dhowrsan gabar oo xun inuu guursadaana wax fiican maaha sababtaa sal allahu calay wasalam markuu sheegay gabdhaha afarta loo guursado nabigu sal allahu calay wasalam muxuu yidhi fadfar bidaati diini taribat yadaak waxaad ku guulaysataa waxa weeyaan midda oo waxa weeyaan diinta leh ku guulayso saasuu nabigu amray sala allahu calay wasalam mas'alo hadday dhacdo nin inuu gabarh ka sinaysto oo gabadhi uur yeelato hadhow gabadhiyo uur leh ma laysku nikaaxi karaa gabadhiyo uur leh ma laysku nikaaxi karaa aan masaladaas u baraarujinayaa waa dariiqa shaydaaniya oo hadda zinada lagu faafiyo dariiqa shaydaaniya oo hadda zinada lagu faafiyo wey gobollo badanoo soomaalidana soo qabsatay haddana inta hartay oo goboloo kale la rabo in la marsiiyo laga gado waxay tahay waxa weeyaan gabadhan markii uu waxa weeyaan midka mujrimka ah uu ka zinaysto hadhow waxaa laleeyahay ha laysku asturo labadii qaabay ha laysku asturo ha laysku asturo meeshaas marka fasaadka ku jira fiiriya horta marka ugu horayda nikaaxu caqdigu ma guntanmaya waa masale khilaafiya shaaficiyadu waxay qabaan inuu guntanmayo oo gabadhiyo uurle la nikaaxi karo maadaama uu cilmaha caloosha ku jiraa wacliya a'imo badanoo kale waxay qabaan inaan caqdiguba xirmayn waana sida maxamedulamiinu shinqiidi iyo a'imo badanoo kale ay mareen oy rajaxeen oo yidhaahday suuratulfurqaan dhexdeeda markuu marayey maxamedulamiinu shinqiidi wuxuu yidhi qowlka alle oo alla yidhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna fii suurati dalaaqay ku jirta aayaddu laakiin suuratu waxa wey furqaanu ku dhex sheega asagu aayaddaas waa caam wa ulaatu laxmaali ma bannaana cumuumkaas aayadda in la khasiso ilaa daliil ay waajibta in la raaca in la keena maahane marka gabarh kasta oo uur leh waxaa ciddadeed dhammaataa marka ay ilmaha dejido daliilka ka soo reebay ee yidhi midda ilmaha xaaraantaasidaa kuma jirtay ha la guursado aawey kow taasuu keena idan daliil ma jiro ma jiro marka labada qowlba ahlucilmigu ayadoo mareen xagga adilada marka la fiiriyo waxaa raajixa kuma nikaaxsana idan kuma nikaaxsana qowlka aan markaan marno macnaheedu wuxuu noqonaa awalna waa kala sinayseen haddana sinay ku wada joogayeen ilaal abad waa kow horta taas xagga dhig waaba masale khilaafiye mid aan khilaaf yahayna marka meesha taalla mid aan khilaaf yahayna culummada dhan islogoni inay xaaraamtaa taalla oo waa maxay laa shaaficiya walaa cid kale mid qabtaan aysan jirin oo waa maxay maqsadka layskugu keenaya waa maxay waxaa la rabaa zinada in la qariyo cunuga wacalka meesha lagu qariyo soo maa cunugu wacalka in la qariyo oo la yidhaahdo waa curadkii reerka sidaasaa la rabaa wacalkan waa curadkii reerka in la yidhahdo la rabaa madhab qabaa ma jiro muslimiinta madaahibtooda cunugaasu ajnabiyu ka yahay ninka hadday gabar tahay wuu guursan karaa shaaficiyadaba qabtaba hadday gabar tahay waana sida maxamed amiinu shaqiidi uu rajaxay alfurqaanka gabadhaas wuu guursan karaa ninkaas maxaa yeele wax u galay lama arko sharci ay ku waxa wey sharci isku diidaya male idan marka gabadhaas ajnabiga ka ah koow marka labadooda laysku xiro oo meesha ku korto ama wiilkaas ajnabiga ka ah aab buu leeyahay soo maahan xadiiska bukhaari iyo muslim waxa wey man dacaa ilaa kayri abiihi wahuwa yaclam faqad kafara qofka aabbihiis cidaan ahayn sheegto aabayra isagoo og waa gaaloobay waa gaalnimo wey waxa laga shaqayna in caruurkan loogu abtiriyo adoogaan xaaraan wey xaaraan qadcana wey kufri wey waxa laga shaqaynaa marka waa koow ta labaad caruurkaas maadaama uu ninka ajnabi ka yahay walaashiis waa eedada midda u noqo lahayd hadduu sharci ku dhalla islaamaha walaalihiisoo dhan ajnabiyay ka yihin hadday nin wili hadday gabar tahay sidoo kaleeto waa ajnabiyay ka tahay waxa weeyaan nimanka isaga la dhashay waxaana la ogsoon yahay mar hadday cunugii meesha lagu barbaariyo layra iyagaa dhalay eedda uu leeyay waa salaama kana abti uu leey waa salaama eedda iyo adeer u leeyay soo ma ajnabiyu ka yihi waa xaaraan socotoo joogtaa waa xaaraan socotoo joogta caruurta kaloo ninkaasu dhalay ajnabiyu ka yahay cunugaan hadday gabdha yihiin waa la jooga ilaa waa dhalayaa la leeyahay waa xaaraanay ku wada joogaan ninku hadduu dhinto waa uu dhaxlaa cunugaas haddii meesha lagu qariyo xaaraan weeye waa xuduudda alla laga tallaabay caruurkaanu hadduu dhinto ninkaana dhaxlaa xaaraan weeye waa xuduudda alla laga tallaabay marka waa imise xaaraan oo isdul saaran wax la tiri kara xataa maaha yaa waa meeqa xaaraan aabbadaan uu leeyahay waa xaaraan qaraabadiisii uu eedda iyo adeer leeyahay waa xaaraan caruurta kale uu dhalo islaamaha kale u dhaleen oo uu walaalsanayo waa xaaraan gabdhaha xijaab la-aanta uu kula joogayo waa xaaraan eedayaalkan aysan kale xijaabayn waa xaaraan adeeryaalka aysan kale xijaabayn waa xaaraan hadday isdhaxlaan dhaxalku waa xaaraan intaasoo dhan waxaa sii dheeraad ah zinadiina waa wasiilo lagu fududaynayo maxaa yeelay qofka zaaniga maxaa loo leeyahay waliyashad cadaabahuma daa'ifatu min almu'miniin koox mu'miniinu ha xaadireen inuu fadeexoobo oo waxa weeyaan arrintaas dadku ay ka waxa weyaan khajilaan oo ka cararaan ayaa la doonaya soo maahan khalaas waxay noqonaydaa marka dariiqo waxa weeyaan khabiiso ah oo zinada lagu zaanidiinta lagu asturo ee zinada saas iskaga faafiyleen dhib male haddana waa zinadan wadaynaa hadhowna carruurta annaga asturayna waa dariiqadaas marka dariiqada laga doonaya marka kuwa la ysku xirayo isma qabtaane kala taga isma qabtaane kala taga carruurkaasna zinada aad ku dhashay nin yahow ma aadan dhalin ilaahay uga cabso oo shalaad mar dambowday xaaraan ku dhacdaye xaaraan joogtaaho ilaa aad dhimato kuu socayda haddaa shaqaysan tanaa kaaga daran dembi maalin kaa dhacay waxaa dhici karta inaad ka toobad keento laakiin carruurkan gurigaaga jooga oo aabba ku leh oo kugu abtirsanaa oo walaasha eedda leh oo walaalka adeer leh carruurkaas munkar kuu socdo weeye markaad qabriga gashana waa kuu soconaa aad iyadu ilaa inta ay nool yihiin waa kuu soconaa marka ilaahay ha looga cabsado ha ka qaybgelinina waxa weyn yaan laga qayb qaadan yaan la ysku qalqaalin ilaahay ha looga cabsado waa arrin khatar ah waana dariiqooyin gobollo dhan oo soomaaliya lagu soo fasaadiyey inta hartan hadda laba in lagu fasahaadiyey wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed